halkani waa magaalada sarif ee dhacda koonfurta wajeer isbitaalka guud ee magaalada sarif ku yaallo ayaa waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen shacabka magaaladani in muddo aanan daawo laga helin iyadoo xilliga dhalmada ay ugu daran tahay haweenka sidoo kale shacabka magaalada sarif ayaa waxay inooga warbixiyeen in xilliga ee dhiigbaxa uu ku yimaado haweenka aanan isbitaalka magaalada sarif laga helin cirbadaha dhiig joojinta waxa ayna sidoo kale sheegeen in xilliga dhalmada amaba qof dumar ay dhiigbaxdo misnaba xaalad degdeg ah ay la soo deristo qof bukaan ah oo magaalada sarif ku nool in ay ula cararaan xeryaha qaxootiyaha eredhaab gaar ahaan xerada dhagaxley shacabka magaalada sarif oo warbaahinta istaa uga warbixiyey xaaladda isbitaalka guud ee magaalada sarif ayaa hadaladooda sida tani u dhigay
isbitaalka wax daawo lagu haysto ma leh waa daawo la'aan waa la iska tagaa waa la iska soo noqdaa dadkana waxaaba ku jiraa wax la dhaho shuban sidaa awgeed haddii daawo loo heli karo in daawo noola soo dedejiya aadan uu baahan caanta wax dhiigjoojin oo haastaan in waxay daawo haastaan male meesha waan liska geeya waa laga dhaliya hadda xilli roobaa lagu jiraa haddaan mar caana la helin abaarti maxay doorisaa tiga hadda dhib baan noo geynaa mar haddaan daawo haysanin isbitaal aan haysanin inaan geysano maxaan ku hurnaa waxaan u qaadanaa dhagaxley intay u sokayso meeshaan joogo waa sarif isbitaalka haddaad naga waraysta wax daawo oo lagu haysta male dadkan hadda nafteeda calool xanuun baa ku jira wax daawo oo laga soo helaya male alxamdulilaahi waa uun sidaas hadda odaygan kuu sheegay bilcaanta markii laga dhaliyo way dhigbaxaan dhigbixi dhagaxley baa loola cararay qaarkood dhexdooda ku dhinteenba iyagoo dhex sii socda
waxaas ma jiraan meeshan qaniinjo iskaga daa warkeed qaniinjo warkeed iska daa dadkii calool xanuun ku dhacay iyo bilcaanta laga dhelinayaba dhibba aad ahay magacaygaani waxaa kaaha faarax maxamed cali meesha mashquul weyn baa ka jira horta magaaladan sariif la dhah rafaadka daryeel la'aanta silaaca ilmaha iska shubmaaya gabdhaha annaga afar iyo labaatan saac hadday weyn yihiin iyo hadday yar yihiinba dhiigbaxooda midda dhaxda nafta aga bixi horta wakhtigoodaa dhammaaday taas horta gaalaminia islaanana oo qofka wakhtigiisa duu soo qabtay meel kastoo la geeyay ilaahay unbaa daaweyn kara wixii lala rabo unbuu ku daaboobay laakiina la yac fara badan iyo daryeel la-aanaa jira ismataalahayna inagaaba aragtiin rafaadka ka jiraad aragnaa ilmaha way shubmaayeen kii dhintana waa la xabaali kii kalena qaxootigaa loola cara meelaha lagu soo lalaabay oo laga soo celina mashquulka aadkaa ka jira dadka daryeelaha noo oo ismataalka jooga ama bilcaan ha ahaado ama rag ahaado dhib buu ku qabaa meelay saaxdaan malaha loojin malaha oy saaxdaan oy guryo ku hoydaan malaha mishaarkoodii oo cariiri ka galaa rafaad badanaa ka jira magaalada noo isdaldhaa magaalada ugu dhib badan waay magaaladan sideedana kuuraheedana sidii xoole annaga ay iyagoo aan leenna aadmoodiya aan u xareysannahay ninka dhintimo ninka nool aan u xareysannahay baano dhool xabadka meelna xabad qalbac mayaa lagu jiifa ninka takhtarka wuxuu ka shaqeeyuba garan la'yahayba hal u maamadan cideeda kasoo tag way soo haaqi way agfiriisane istaalkan daawo male rafaad weyn baan qabnaa dhiig la'aan wax walbaba sharoobo la'aan daawo la'aan isbitaalka waan ku rafaadsannahay daryeelo ma haysana wax aan haysana male xabad baan dholata walaa cunugan xalay sideed sac markay aheyd ilaa shalow qulqulaay sideed sac markay aheedaa meeshan keenay sidii weli u xanuunsan yahay faleenba male wax lagu xuraay male haddee rafaaskaasaan qabnaa degdegkana la soo gaaro degdegkana la soo gaaro xanuun weyn baan aad u qabnaa sidoo kale waxaa la joogaa xilli roobeed oo carruurta waxaa qaarkoodu xilligan ku dhacaya shuwanbiyoodka iyadoo shacabka magaalada sarifna ay sheegeen in isbitaalka magaaladani ku yaallo xitaa aanan laga helaynin kaniinka ee xanuun baabiyaha waxaay baaq u soo jeediyeen dowladda kauntiga wajeer uu hogaaminayo gabane axmed cali mukhtaar weerar in si degdeg ah ee isbitaalka magaalada sarif oo xaalad adag ay ka jirto si degdeg lagu soo gaarsiiyo daawooyinka ay xilligan u baahan yihiin oo ay ugu daran tahay cirbadaha dhiig joojinta ah ambalas ma haysano dadkana dhiigbaxuu u dhammaadaa daawo la'aan waa sii dheer tahay dhibaatadaa waa jirta waxaan ka codsanaynaa sidiin daawo ku heli lahayn ama ilaahay waa ku rooynahay ambalas aan ku heli in falkeeda la galo waxaan ugu baaqaynaa haddii haddii kaalmo aan heli karno in naloo soo kaalmeeyo oo daawo naloo keena meesha aan maartay bilcaanta dhigbaxayso lagu daaweysan lahaa suubiya waxaasan u baahanay
dowladda waxaan ugu baaqahayaa ismataalkan inay soo nadaafisa daawo dhiig joojin ay keenta intuu ismataal uu u baahan yahay ay keenta kafana weerar waxaan ugu baaqaynaa oon ku jecelnahay inuuna soo gaara ilmaha shubmaaya dad daryeelaha dadweynaha daryeelihiisa uu ka soo dadaala daawadaanadan uu noo keena xaquuqda dhiig joojinta uu keena magaalada xaquuqda ay leedahay oo lagu leeyahay inuu siiyaan rabnaa si kastaba ha noqotee shacabka magaalada sarif ee dhacda koonfurta wajeer ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen in ay dhibaato ku qabaan isbitaalka ku yaala magaaladani iyagoo waxgaradka iyo haweenka magaaladani sidoo kale ay noo xaqiijiyeen in haween qaarkoodu ay ugu nafbaxeen dhiigbaax iyagoo loola cararayo xeryaha qaxootiyaha dhadhaab mana aha markii ugu horreysay oo ay cabasho ay ka muujiyaan xagga caafimaadka shacabka magaaladani sidoo kale toddobaadkan isbitaalka weyn ee magaalada wajeer ayaa waxaa warbaahinada dalka qaar ay soo tabiyeen in xitaa dhakhaatiirtu ay adeegsanayaan tooshash iyagoo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada wajeerna korontolaan xilli ay ka jirto la arkayo in xitaa aysan lahayn motorada keedka ee loo adeegsanayo waxaa sidoo kale baraha bulshada lagu arkayey dhiigga keydinta ee loo adeegsanayay xilliyada xaaladaha degdega ah oo xitaa hallaabay waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda countiga wajeer loogu baaqayaa in ay si degdega wax uga qabato xaaladda caafimaadka ee isbitaalka guud ee magaalada wajeer dhanka kale shacabka magaalada sarif ayaa waxay dowladda countiga wajeer ugu baaqeen in si degdeg ah ay wax uga qabato xaaladda caafimaadka ee magaaladan ka jirto iyadoo ay ugu daran tahay helidda cirbadaha dhiigjoojinta ah in laga helo magaaladani waxayna bukaanada gaar ahaan haweenka xilliga dhalmada loola cararaa xeryaha qaxootiyaha ee dhadhaab waxaayna shacabka magaaladani ay ugu baaqeen gabana axmed cali mukhtaar weerar iyo sidoo kale wasaaraddiisa caafimaadka in ay wax ka qabato daawola'aanta ka jirta magaaladani cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista magaalada sarif ee koonfurta wajeer